The people united will never be divided. The people united will never be divided.
waa banaanbax nabadeed oo ay soo agaasimeen ururada bulshada iyo hogaamiyaasha diimaha kala duwan ee ku dhaqan magaalada seenkalowdh iyo nawaaxigeeda kuwaasi oo ku jiray socod ay ka soo bilaabeen maktabadda magaalada ayna ku gaarayeen aqalka maxkamadda uu u jiray masaafo dhan hal kilomitir dibadbaxayaasha ayaa watay funaanado buluug ah oo lagu xardhay oraahda midnimo oo luqadaha soomaaliga ingiriiska isbaanishka lagu qoray banaanbaxa nabadeed ayaa imaanaya dhowr toddobaad kadib markii la dilay wiil soomaali ah oo dad ku tooreeyey suuq magaaladaasi ku yaala waxaana ujeeddadiisu ahayd in la muujiyo midnimada bulshooyinka wadadegan seencaloud wadajirkana la ilaaliyo hogaamiyaasha diimaha kala duwan ee goobta banaanbaxa joogay ayaa waxay eebbe ka baryeen inuu adkeeyo midnimada bulshooyinka kale isirka ah ee ku nool gobolka minnesota khaasatan kuwa ku dhaqan seencaloud iyo deegaanada la xidhiidha allabariga oo qoraal isku mid ahaa ayaa waxaa lagu akhriyey luuqado kala duwan waxaana sheekh moxamed cali axmed oo ka socday xarunta islaamka ee bartamaha minnesota uu ku alla tuugay afka soomaaliga iyadoo muslim iyo masiixiba ay aaminta isu jiibiyeen ayowna caawi naguna hoggaami qalbi saafi ah mustaqbalka yaga oo dhan ilaahayow caawi mid kasta oo naga mid ah kalgacaylna dhexdeenna ilaahayow dhig waddada dheer ee nolosha ee horteenna ah ee hadduu ilaahay yidhaahdo aannu sii noolaan doonno ilaahayow awoodna sii aannu ummadda kor ugu qaadno naguna toosi caddaaladda iyo waddada toosan ilaahayow naga aqbal aamiin hogaamiyaasha diimaha kale ee goobta ka duceeyey ayaa waxaa ka mid ahaa haweenayda la yidhaahdo dana bitcherson oo ka socotay madhabta luthereenka ee masiixiga iyadoo la hadlaysay v o a ayaa waxa ay sheegtay in tobankii sano ee lasoo dhaafayba ay ka shaqaynayeen sidii la isugu soo dhoweyn lahaa dadweynaha sencaloud
waxay tiri ka hogaamiye diineed ahaan bulshadeenna dhexdeeda ah waxaan ognahay inaan wax badan isaga mid nahay wax badanna si xoog leh isugu xidhan nahay muddo sannado ah ayaannu dhisaynay xidhiirka dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshadan hadda waa wakhtigii uu midkeenna midka kale u baahnaa waxaan u baahannahay inaannu dhisno xidhiirrada dhexdeenna ah iyo inaan isu nimaanno oo aan ku midowno hal cod gabagabadii banaanbaxa ayaa waxaa laga soo saaray qoraal kooban oo afafka soomaaliga ingiriiska isbaanishka warbaahinta loogu akhriyey waa kan axmed siciid guddoomiyaha ururka s a r c oo ka mid ahaa ururadii banaanbaxa nabadeed soo agaasimay bartamaha minnesota waxaa ku nool bulsho xoog leh oo adkaysi badan waan soo wada lugaynay si midba midkeenna kale u taageero una sii wadno dhisidda mustaqbal aan u dhannahay
cimilada seenkalowdhow xumeed iyo qabow daran oo jiray midkoodna dadkii isu soo baxay uma aanay joojin waxaana ay muujinayeen muhiimadda ay leedahay midnimada iyo wadajirku gaar ahaana bulshada soomaalida oo walaac ka qabay in weerarro ay kaga yimaadaan kooxaha waxtakoora iyo kuwa muslimiinta necab ayaa tallaabadan u arkayay fursad u baahan in la joogteeyo si loo kobciyo isfahamka iyo is-ixtiraamka bulshada dhexdeeda ah maxamuud mascade v o a minnesota